إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo sabti ah aad ku dhegaysanaysaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay saldhigga askarta maamulka koonfur galbeed ka samaysteen magaalada baydhabo iyagoona dilay taliyihii xerada haystay weerar culus ayaa lagu qaaday xabashida duulaanka ku jooga degmada diinsoor iyo askarta soomaalida ah ee xabashida kaalaya askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa mar kale muqdisho ku dilay wadamoota bajaaj halka taayib ayaa baahisayey muuqaal cusub oo laga duubay qaabkii uu u dhacay weerarkii dhowaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen fariisin askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe wariye ay xiratay dowladda federaalka ah ayaa ka warbixiyey dhibanayaasha maxaabiista ah oo uu ku soo arkay xabsiga jilico uu ku caanbaxay fadeexadda bajaajleyda muqdisho ayaa si carale uga jawaabay dowladda federaalka oo sheegtay inay mamnuucayso in bajaaj cusub laga soo dejiyo dalka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa xanibaad ku soo rogay magaalo ku taala dalkaas kadib markii rasaas laga xaday askarta xukuumadda u deergarooba warkaas oo dhammaystiran من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa tobanka bisha ramadaan sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen magaalada baydhabo iyagoona dilay taliyihii xerada haystay warkaas iyo war kale oo ku saabsan weerar lagu qaaday xabashida ku duulay degmada diinsoor ee askarta soomaalida ah ee kaalaya oo la weeraray iyo weerar kale oo ka dhacay baydhabo waxaa ka waramaya hashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan oo ka dhan ah ciidamada xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxay ka fuliyeen gobolka baay ciidamo hubeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano xerada makuundo ee magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta xerada makuudo ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas inta la xaqiijiyey lagu dilay taliyihii xerada makuudo ee u qaabilsanaa maamulka koonfur galbeed kaas oo magaciisa lagu soo koobay gardhowb sidoo kalena waxaa dhaawacmay afar askari oo ka tirsanaa isla ciidamadii ku sugnaa xerada makuudo isla magaalada baydhabo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saasoo kale waxay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa suuqa weyn ee xaafadda daarfuur ee magaalada baydhabo halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta howlgallada xalay gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ahaa weeraro saf ballaaran ah oo lagu qaaday xeryo ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor iyo sidoo kale fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida ethoobiya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada baay iyo bakool ayaa kordhiyey weerarada ka dhanka ah ciidamada xabashida ethoobiya iyo sidoo kale kuwa la shaqeeya ee maamulka koonfur galbeed
askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa mar kale muqdisho ku dilay wadamooto bajaaj maxamed ciise ayaa ka waramaya
haddayna wiilkayga jawaab deg dega aan looga soo bixin mas waxaa igu ballana jabhad inaan farjanna ka soo bilaabo dowladda xasan sheekh maxamuud aan afka u gelin allahu akbar allahu akbar tani waa dhacdo kale oo aan ugub ahayn oo ka dhacday magaalada muqdisho dhacdadaani ayaa ku saabsan dil loo geystay wada mooto bajaaj kaas oo rasaas hubiyey askari ka tirsan dowladda federaalka wada mooto bajaajkan oo lagu magacaabi jiray saadaam ayaa wuxuu gacanta ku hayay qoys ka kooban siddeed iyo toban ruux wada mooto bajaajkan ayaa lagu dilay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho dilkan ayaa dhacay maalinnimadii shalay kadib eheladiisa ayaa waxay la hadleen saxaafadda hooyadiisa ayaa sheegtay inaan la aasi doonin wiilkeeda islamarkaana haddii cadaalad weyse iska dhicin doonto dowladda federaalka sababtoo ah baytiri waxaa layga dilay wiilkeyga oo aan bajaajta uga soo iibiyey shaax aan karin jiray wiilkayga ninka dila waayo maqlaa waana idayaa wuxuuna igula meel yahay hiil weyne iyo waxar cad intay ka dhexayso waxaa dil eebelo waxaa dil doole eebel ma naqaano waa in laysoo qabtaa gacanteeda waa jaban tahay wiilkayda bajaabi igu shaqayn jiray waxaa ka koobanahay sideed iyo toban ruux haddayna wiilkayda jawaab deg dega aan looga soo bixin maslax iyo hiil weyn inta ka dhexay ninkii wiilkayga dilay waxaa igu ballana jabhad inaan far janna ka soo bilaabo dowladda xasan sheekh maxamuud aan afka u gelbiyaa say ku dhacday say ku dhacday askariga wax dilay jeebkaa la gashanaa shicibka xaq male miya shan iyo toban doolar cashuura maalin walba layga qaadaa boosaa sanad walba waxaa laga qaadaa afartan iyo sideed doolar layga qaadaa oo anaa la xoojina shaax aan kale wiilkayga bajaaj ugu bixiy in bajaajkii la dhex dhigo sidoo kale qaar ka mid ah ehelada iyo qaraabada bajaajlaha la dilay ayaa iyagana dhankooda warbaahinta la hadlay
dhibaatada mooteelada lagu ay hadda kore dhanka ku hadlayna wuxuu ugu yiri saasaa la isku dilaa meydka meeshas u yaalaa maxaa samay doontaa anoo meyd haddaa aragto markaasaan dhaha anoo gaari horta iska daaya anoo lugeer hataa ku qaabaan dhaha wallaahi maanta xasuusta ninkaasna walaalkee waa qaaliyo saaxiibkee geeridiisa maanta inaa xasuusto aad aa u xumaan niyadeeda ugu soo laalaawanaya laha halay ma saaca war cadaalad baan rabnaa war ha la soo qabto ninkii ninka dila war burcad baa la sameeyey war warafa habeenkii guryaha dhacaya war tooreyaa la isku biranaya war moobeelaa loo dhintay war jaqfihii gurigii aan ku jirnaa la soo gelaya Maxa- xasan sheekh maxamuudow cadaalad cadaalad soo qabo ama ama- ama gacanta taag ama gacanta ka taag wadanka awalba ka taagtaa lagu oran jiray ciidamada dowladda federaalka ah ayaa banaystay dilka dadka shacabka ah haba ugu bateen bajaajleyda magaalada muqdisho dadka reer muqdisho ayaana qarka u saaran inay ku sameeyaan kacdoon dowladda xasan sheekh maxamuud waa mahadsantahay maxamed ciise dhanka kale bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa si cara leh uga jawaabay dowladda federaalk oo sheegtay inay mamnuucayso in bajaaj cusub laga soo dejiyo dekedaha magaalada muqdisho dhowaan kulan ay yeesheen wasiirada xukuumadda xamse cabdibarre ee dowladda federaalk ayaa waxaa laga soo saaray dhowr qodob oo ay ka mid tahay in magaalada muqdisho aan laga soo dejinin wax bajaaj cusub ah hafayeen u hadlay wasiirada ayaa sidan yidhi dood dheer kadibna golahu waxa uu ka soo saaray qaraar ka kooban shan qodob oo kale ah qodobka koowaad laga bilaabo kowda bisha abriil ee sanadkan labada kun labaatan iyo saddexda waxaa la hakiyey soo dejinta mooto bajaajta mootada labada lugood leh iyo mooto gaari sidoo kalena waxaa laga hortegayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo ka mida dekedaha dalka ilaa amar dambe bajaajlada magaalada muqdisho ayaa si cara leh uga jawaabay hadalka ka soo yeeray golaha wasiirada ee dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey in istaafkooda ay yihiin kuwa leynaya bajaajka waxay sidoo kale dowladda federaalka ku eedeeyeen in iyada ay sabab u tahay in wadooyinka magaalada muqdisho ay ciriiri noqoto maadaama inta badan wadooyinkii ay bajaajta mari lahaayeen ay iyadu xirtay mana raallina ka mid ihi in a b laga dhiga mootooyinka anaga sidaa hadda aan ku shaqeyno oo dhibka aan qabno jaamka aan qabno ayaan ku qanacsannahay jaamka waxaa sabab u ah waddooyin badan oo dadka dadweynaha iska leh ayaa xeran waddooyinkaasii xeran haddii la furo inuu jaamka yaraana ay la tahay aniga isgoosyo badanaa xeran dhowr waddaa xeran oo magaalada caan ku ah waddooyinkaas haddii qaybo ka mid la furo inuu jaamka yaraanaya ayay la tahay aniga golaha wasiirada waxaa moodaa dad aan si oo maangaabnimo ah ayagoo iga raalli ahaanayaan inay u hadleen waayo waxaa leeyihi nin daar ku jiro daruur maarkii la xal rabaa daay ayagu xogba ma noo haayaan nin walba isagoo guruuf saaran oo wax qafilin oo aanan bulshadiisa ka warqabin oo laga ilaalinayo war soo galaa een, shaqadiisa wuxuu soo galaa afar saac sideed saacna wuu ka baxaa isaga dham afka mukayfaan u daan laakiin annaga qoraxdaanaan ku wareegnaa waxaan raadinayna waa nus doorar labaatan iyo shan senti iyo kaba sii yar ka badan horta dadkaan marba lagu arkaayo Een, annagoo sidaas ay tahay haddana waxaa la yidhi waxaa laydin qaybinaa a iyo b horta go-aankaas waxaa ka horreeyday Een, waxaadna lagu eedeynayana waxay taasaan u malaynaayo zaxmadda magaalada ka jirto zaxmadduna eedda maxaa waay inta xun xaawale waxaa la yidhi ee, soomaali waxay ku mahmaadaa maskiin ayaa miska la fuula leh annaga marka masaakiinnimadan ayaa u arkaa in naloo saaran yahay waayo wasiirku laftirkiisa gaadiidkiisa asagoo saaran ayaa waxaa dhacdo in uu waddada uusan lahayn noogu soo galo oo xabado intana lagu rido dibna loo baxsho baabuurkiisa una dardaro way dhacdaa Een, waxaa kaloo ugu dambe ugu dambeysa bajaajyadii la dilaayay wasiir socday istaafkiisa ayaa dilay go-aanka dhowaan ka soo baxay dowladda federaalk ee lagu yareynayo isticmaalka bajaajta ee magaalada muqdisho ayaa waxaa loo sabeynayaa arrimo badan waxaa ka mid ayaa leeyahay in dowladda federaalka ay doonayso in inta badan dhalinyarada magaalada muqdisho oo ku shaqaysta mooto bajaajka ay shaqo la-aan noqdaan ka gadaalna ay ku biiraan ciidamadeeda oo ay u askarayso shisheeyaha arrintaas ayaana ah mid ay kula taliyeen hay-adaha shisheeye ee waddanka kusoo duulay horey dowladda federaalka askarteedu waxay u laayeen bajaajlayaal aad u tiro badan halkii ay xal ka keeni lahayd ayayna ku badashay inay tidhaahdo waxaa la mamnuucayaa bajaajta alkartaayib ayaa baahiisay muuqaal cusub oo laga duubay qaabkii u dhacay weerarkii dhowaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kusoo afjareen fadhiisin askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka daarunicmo ee gobolka shabeellaha dhexe mahad cubeyd ayaa warkaas ka waramaya
وفرحان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات شهود الاقتحامات وفرسان البطولات waa filim aad u xiiso badan oo ay maalintii shalay baahisay mu'asasada alkataa'iba kaasoo soo bandhigaya sida uu u dhacay weerarkii ay dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisliidu ku lahaayeen deegaanka daarunicmo ee shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ah mid kooban islamarkaana soconaya qadar saddex daqiiqo iyo kow iyo labaatan sikin ah ayaa soo gudbinaya sida uu ku bilowday weerarka iyo ugu dambeyntii sida ay noqotay natiijada dagaalka sagaal iyo labaatankii bisha shacbaan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo afar oo ku beegnayd kow iyo labaatanka maarso labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee tuulada daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkan oo bilowday salaada subax kadib ayay geesyada islaamka dhowr jiha kaga ekeeyeen saldhigga murtadiinta بات الضيم آساتي أغير أرهب العادي وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي يا حراس أمجادي الالتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات
filimka alkataiba ayaa qofka daawadaha ah indhihiisa hor keenaya ciidamada mujaahidiinta oo dhammaystiraya askartii halkaas ku dhaawacantay iyadoo uu sii socdo weerarku iyo meydadka qaar oo waran goobta dagaalka oo ay ku jiraan horjoogayaal macaawisley ah
dagaal xoogan kadibna waxaa allaah fadligii mujaahidiinta u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan xerada cagtana mariyaan maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa ugu yaraan siddeed iyo labaatan askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay weerarkan kuwaasoo ay ku jiraan qaar ka mid ah madaxyaweyntii abaabulayay gulufka ka dhanka ah shareecada allaah ee uu cadowga hurinayay waxaa sidoo kale dagaalkan lagu dhaawacay toddoba iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta
فرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أغيروا أرهبوا الجاني ودكوا كل خوان جيوش الكفر خائرة فلا تخشوها إخوان qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo gudbinayaa hadafka loo qaaday weerarka iyo fariinta uu dirayo
الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصار weerarkii barakaysanaa ee lagu qaaday saldhigga murtadiinta ee deegaanka daarunicma ayaa qayb ka ahaa weerarada isdabajoogga ah iyo duulaanada dalandoolka ah ee lagu difaacayo wilaayaadka islaamiga iyo kudhaqanka shareecada allaah wuxuuna maleeshiyaadka murtadiinta u dirayaa fariin ah inaanay harsi iyo hoyaad ku heli doonin deegaanada ay ku soo duuleen ee wilaayaadka islaamiga ugu dambayntiina filimka waxaa lagugu tusayaa gaari kuwa raaxada ah oo ay marka hore ciidamada mujaahidiintu ka soo kaxaysanayaan halka uu dagaalku ka dhacay goor dambena waxaa la arkayaa isaga oo gubanaya oo ay dab qabadsiiyeen ciidamada mujaahidiinta
الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصار
wariye ay xiratay dowladda federaalk ayaa ka warbixiyey dhibanayaasha maxaabiista ah ee uu ku soo arkay xabsiyada godka jilicow oo fadeexadda ku caanbaxay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas inoo faahfaahinaya
dowladda federaalk waxay magaalada muqdisho ku leedahay xabsiyo fara badan oo ay dadka ku tacdiibiso islamarkaasina dusha ugu saarto dembiyahaanay gelin mid ka mid a xabsiyadaas oo aada loo necab yahay islamarkaasina fadeexad caan ku ah waa godka jilicow oo u dhow madaxtooyada magaalada muqdisho wariye cabdalla muumin axmed oo urur saxaafadeed madax ka ah islamarkaasina la shaqeeya warbaahinta reer galbeedka qaarkood iyo weliba hay-adaha shisheeye sida kuwa warbaahinta iyo xaquuqul aadanaha sheegta ayay dowladda federaalk oo ku xirtay magaalada muqdisho waxaana la geeyey xabsiga godka jilicow wuxuu halkaas kusoo arkay waxyaabo kala duwan ugu horreyn wariyaha ayaa waxau ka hadlayaa dadkii uu ku arkay xabsiga anigu qalin ma haysan buog ma haysan taleefona wax ku duwa ma haysan laakiin maskaxdeeda ayaan intii ay qaadi kartay aan kusoo qaaday habeenkaa labaad dadka meesha aan ku arkay ayaa fursadda aan u helay inaan la sheekaysto dad layaab leh ayay ahaayeen dhammaantood waxay ahaayeen soomaali dhallinyaro caruurna ay ku jirto oo noocyo kala duwan leh bajaajle nin bas wada nin harqaan tolaaye nin meel macalinka ahaa wiil jidka iska maraayay oo balooni soo ciyaaray qof ay ka soo tageen ma jirto wuxuu sheegay in howlgallada ciidamada dowladda federaalka oo ay sameeyaan dadka lagu soo qabto xabsiyada la isaga ilaabo dadka aan meesha kula kulmayaan weydiiyey waxaa ka mid ah sahal wiil la yidhahdo oo bajaajla ka ah oo degmada boondheer laga soo qabtay qabiilkiisu waa mariixaan oor midig boondheer ayuu qof geeyey ku dejiyey koorsadii markuu geeyey wuu soo kala wareegey ciidan nabad sugid oo howlgal sameynaya ayaa kusoo darsaday waxaa lagu haystaa howlgalkaas maadaama la sameynaya dadkaa la kala saara la yidhi marka hore kala saaristaa lagu soo waday godka jilic waa la keenay baaris lama marsiin maxkamad ma arkin xeraalin ma arkin cid uu la kulmo ma leh markaas meeshaa uga tegaayana ku dhowaad laba bilood ayuu ku jiray marka laga soo tago dadka kumanaanka ah ee dowladda federaalka usoo xirtay in ay dhab ka tahay diinta islaamka waxaa jira dad kale oo iyaguna tiro badan kuwa oo loo soo xiray arrimo dulmi ah oo cad dadka qaar waxaa la soo xiray markii shirikada lacag haysta ay laaluush bixiyeen maadaama ay u arkeen in ganacsigooda ay caqabad ku yihiin waxaa meesha ku jiray nin darawal ah oo magaciisa cusmaan igu sheegay qabiilka hadamo ah hadamo raxweyn ah baabuur basa oo caasiyo wata niman ganacsato ah oo baydhabo wax u duqaada oo diyaarad marsiiya ayaa ninkan maadaama dhulka uu wax marsiiyo dhibsaday ganacsigiisa marka waxaa la yidhaha na laga xiro oo suuqa laga saaro isagoo jooga bacaadlaha meesha baabuurta lagu dhaqo labaajada isagoo jooga ayaa si baabuurkiisa lasoo wata baabuurkiina waa la haystaa asagana meeshaa la geeyey ku dhawaad saddex bilood uu joogaa maxkamad ma arkin ugu yiri xeeraalin ma arkin uu yiri cidna soo booqata ma arkin u dhahay kiisaska uu kusoo arkay weriyuhu xabsiga godka jilicu waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah oo stuudiyo ku lahaa duleedka magaalada muqdisho kiiska ugu yaabka badan oo godka jilico aan ku arkay oo habeenkaas ilaahay fursadda ii siiyey welin aan xusuusteeda ka go-ayn waa axmed cabdi axmed oo ah nin ka shaqeeya stuudio memoriyada iyo lagu duuba iyo telefoonada lagu brograamiyo memoriyada maaragtay heesaha iyo qur-aanka iyo dadka u sameeya stuudiyahaas haysta tabeelaha ayuu stuudiyihiisa ku yaala aabbihiis waa injineer injineerada dhismaha weliba daarisalaam ka shaqeeya wiilkaas nin nabad sugid ah oo sarkaal ah ayaa soo xirtay wuxuu u soo xirtay meeshii uu ku shaqaysanayay ayaa qolo ganacsato u baahatay nin ganacsada u baahday wuxuu ku yidhi iiga bax wuu ka maaragtay dhiga adeegay ninkii guriga iska lahaa oo laga kiraystay ayay u tageen wuxuu ku yidhi ninkaan nooga saar guriga annagaa kiraysanayn ninkiina waa diido wuxuu yidhi haddiiba aan lacagteyda ka helayo sabab aan ninkaa meesha uga saaro ma jirto axmed wuxuu ii sheegay in lacag fiican oo biilkiisa ku filan oo maalinta meesha ka heli jiray marka labaad waa marka lasoo qabanaya laba mar hore ay nabad sugidda soo qabatay maxkamadda militariga la geeyey gudoomiyaha maxkamadda militariga shuuta sii daayey oo yidhi ninkan waa sii daysan wax dembi ma leh tookadan labaad way soo qabsadeen godka jilic waa la geeyey maxkamaddana waa laga qariyey ani markaa la kulmay waa markaa marka marka iigu dambeeya wuu xirnaa muddo saddex bilood xirnaa waxyaab leh mar waliba dowladda federaalka waxay qabataa oo ay xabsiyada geysaa dad hor leh iyadoo kuwa hore ay ku jiraan waxaana xusid mudan in dad badan ay ku riday xukunno gardarraa oo isugu jira dil xabsi daa'im xabsi sanada ah iyo ganaax lacageed intaba
warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa xanibaad ku soo rogay magaalo ku taalla dalkaas kadib markii rasaas laga xaday askarta xukuumaddiisa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un ayaa wuxuu amar ku bixiyey in gebi ahaanba la xiro magaalada hasaan oo ku taalla xuduudda uu dalkaasi la wadaago waddanka shiinaha dad lagu qiyaasay labaatan kun oo qof ayaa ku nool magaaladan loo haysto inay xadeen rasaastii ciidamada ciidamada ayaa la sheegay inay magaalada ka bilaabeen baaritaan guri guri si ay u helaan rasaas tiradooda lagu qiyaasay lix boqol konton iyo saddex xabadood oo laga xaday ciidamada kim jon un hogaamiyaha kuuriyada waqooyi wuxuu sheegay in magaalada ay sii xirnaan doonto inta ay howlgalladu socdaan lama garanayo tallaabada tan xigta ee uu qaadi doono kim jon un hogaamiyaha dalkaas warkii subaxnimo saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa